dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa tallaabooyin isxexega u qaaday in laga faa-iideysto qiraadka shidaalka waxayna heshiis arrinkaasi ku saabsan la gashay dowladda turkiga doctor cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in bisha sebtembar uu dalka imaan doono markab laga leeyahay wadanka turkiga kaasi oo sameynaya sahankii u dambeeyey meelaha ku habboon in laga qodo ceelasha shidaalka wasiirka ayaa xusay in horaanta sanadka labada kun shan labaatanka la filayo in la bilaabo qodista rasmiga ah ee shidaalka taas oo noqonaysa tallaabo wax ku ool ah oo laga faa-iideysanayo qiraadka dabiiciga ah ee wadankeena sidoo kale doctor cabdirasaaq ayaa xusay in soomaaliya ay xubin ka noqonayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta laga dhaliyo nucleerka taas oo faa-iido weyn u ah soo koritaanka guud ahaan wadankeena soomaaliya